أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorgaroon warka fiidnimo ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inuu si gaar ah u hurinayo colaadda ka jirta dalka itoobiya howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka boqol iyo gedo ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya
أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم والله يرعاك أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorgaroonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inuu si gaar ah u hurinayo colaada ka jirta dalka itoobiya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare mid ka mid a siyaasiyiinta itoobiya islamarkaana xil sare ka soo qabtay xukuumadda abiy axmed ayaa eedeymo culus oo gelgelay dalkaasi u jeeday hogaamiyaha dowladda xabashida itoobiya wasiiru dowlihii hore ee xukuumadda abiy axmed gaalka lagu magacaabo tee dendia oo waraysi hadalhayn badan dhaliyey siiyey warbaahinta hon conversation ayaa ku eedeeyey abiy axmed inuu yahay maskaxdii ka dambaysay horinta dagaalkii tigree sidoo kalena ku howlan yahay qorshe lagu baabi'inayo qowmiyadda amxaarada taya dendiya oo horey uga tirsanaan jiray dowladda deegaanka oromada iyo wasaaradda nabadda ee federaalka etoobiya ayaa ka shafay hadallo sir ah oo abiy axmed uu sheegay muddadii uu xilka ka hayay xukuumaddiisa waxaana uu yidhi markii aan wada hadalnay abiy wuxuu igu yidhi waxaan baabi'inayaa amxaarada horey ayuuna ka bilaabay waxaa kale oo siyaasigani faahfaahin ka bixiyey kulan ka dhacay magaalada nasaret ee etoobiya sagaal iyo labaatankii luulyo labada kun kow iyo labaatan wuxuuna sheegay inuu abiy axmed kulankaasi ka soo qayb galay isagoo xidhan dareeska ciidanka halkaasna uu ka jeediyey hadallo naxdin leh oo ku saabsanaa dagaalkii ka socday gobolka tigre waxaana uu yidhi isagoo arrintan ka hadlaya wuxuu abiy axmed nagu dhahay jabhadda xoreynta tigreegu waxay hadda u socdaan gobolka amxaarada annaga ayaan u dirnay si ay u burburiyaan gobolkaasi ha u malaynina inay awooddoodu tahay annaga ayaan horinay dagaalka tigre annaga ayaa jabhadaha ku dhiiragelinay inay weerar ka fuliyaan sidoo kale siyaasigani waxa uu carabbaabay in abiy axmed uu goobtaasi ka jeediyey erayo qiraal ah oo si cad u muujinaya inuu raalli ka yahay musuq maasuqa ku dhex faafay dowladda isagoo ku taliyey oo keliya in saraakiishu ay hoos u dhigaan dhaca iyo musuqa ay ku howlan yihiin taya dendiya waxaa kale oo uu ku eedeeyey maamulka adis ababa dilka madax dhaqameedyo oromo ah oo bishii disembar labada kun kow iyo labaatankii lagu laayay gobolka shawa ee ismaamulka oromada kuwaas oo uu sheegay in dilkooda uu amray abiy axmed eeddaasina ay xukuumaddu dusha uga tuurtay jabhadda o l f ee xoreynta oromada sidoo kale kulan ka dhacay gobolka oromada sanadkii labada kun saddex iyo labaatan ayuu siyaasigani sheegay inuu abiy axmed isugu yeeray islamarkaana uu duldhigay amaro naxdin leh waxaana uu sheegay in hadalladii ra-iisul wasaaraha ay ka mid ahaayeen markaad qof dilaysaan aamus oo dil ha u oggolaanina warbaahinta inay maqasho taya dendiya ayaa ka soo jeeda qowmiyadda oromada waxaana uu muddo dheer ku jiray saaxada siyaasadda islamarkaana uu ka tirsanaan jiray xisbiga abiy axmed ee barwaaqo balse haatan waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad ee mucaaradka waxaana labada kun saddex iyo labaatankii loo taxabay xabsiga oo uu ku jiray muddo ku dhow hal sano aad baad u mahadsantahay caliyare howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka bakool iyo gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah ka fuliyey afaafka hore ee degmada waajid halkaas oo ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan waxaa lagu dhaawacay howlgalkaasi saddex murtad oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal taliyo unug ah dhanka wilaayada gado howlgal qaraxa oo ay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen agagaarka xerada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto waxaana ku dhintay qaraxaasi saddex askari oo murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabo ibraahim faarax timacadde nuurkey iyo abshir ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool abooxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey xilli subax ah saacadduna ay ku beegneed laba-iyo tobankii qadar soddon daqiiqo oo subaxnimo ayaan booqasho gaaban ku gaaray madarasatulqamar uu ka mida madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ee ka furan magaalada buurdhuxunle xilligii madarasada aan tegayey ardaydu waxay ahaayeen kuwo taagan oo saf dheer ku jiray wiilasha gooni ayay u taagnaayeen iyagoo wata yuniform gaar ah oo madarasada lagu dhigto halka gabdhahana ay gooni u taagnaayeen iyagoo wata xijaabo gaar ah oo madarasada loogu talagalay waxay ardaydu samaynayeen bandhig cilmiyeed qiiro badan qalbigana taabanayay waxay soo bandhigeen duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi oo madarasadu ay ka barteen haddaba aan idiin soo gudbiya qaybo ka mida bandhigaas adinkana ila dhagaysta kam aqsaamu lmiyaahi wamaa humaa yanqasimu lmiyaahu ilaa qismayni humaa maau dahuuran wahuwa almaau albaaqi calaa khilqatihi maau najas wahuwa maa tagayara binijaasatin اذكر أفعال المكروهة في الصلاة هناك أفعال المكروهة في الصلاة منها الالتفات رفع البصر إلى السماء التلثم ابتراش الذراعين في السجود تشبيك الأصابع وفرقعتها ما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة التطوع؟ الأوقات التي ينهى عن الصلاة ثلاثة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها عندما تتوسط الشمس في وسط السماء إلى أن تزول من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج في مقال مضى من ظهري أدم ذرياته كذري وأخذ الأعداء عليهم أنه لرب معبود بحق غيره ما معنى عما يتساءلون معنى عما يتساءلون استفهام إنكاري عن أي شيء يتساءل كفار قريش من أمر القيامة أو البعث ما معنى النبأ العظيم معنى النبأ العظيم الخبر الهائل وهو يوم القيامة
ما معنى الذي هم فيه مختلفون معنى الذي هم فيه مختلفون فمنهم مصدق ومنهم مكذب ما معنى سرابا معنى سرابا مثل السراب الذي يظن من يراه من بعد أنه ماء وليس بشيء أنا أريد في هذا اليوم أن أسألك سؤالا تتعلق في التوحيد هل أنت مستعد؟
نعم اطرح ما لديك ما هو التوحيد؟
التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة كم أقسام التوحيد؟
أقسام التوحيد ثلاثة ما هو التوحيد الذي أقر به الكفار؟
التوحيد الذي أقر به الكفار هو توحيد الربوبية ما هي العبادة؟
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اذكر بعضا من أنواع العبادة ومن أنواع العبادة منها الدعاء الصلاة الجهاد في سبيل الله الحج الصوم It's my start the name of Allah most gracious most merciful best of Allah be with Even you too.
After that greeting I am very to standing in front with me I want to make barakatuh with you Okay who are you my brother?
I am fine my brother what is your name?
My name is Mustafa and you?
My name is Abdurrahman. What is your nationality?
My nationality is Somali.
So am I, where does Somali locate?
Somali locates on the Horn of Africa.
What is the capital city of Somalia?
The capital city of Somalia, Mogadishu. How many months are there in the year?
There are 12 months are there in the year.
Can you tell me their names?
Yes, I, I can tell you.
Tell me.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November.
bandhigga ardayda kadib waxaan xafiiskiisa kula kulmay maamulaha madarasatulqamar isagoona faahfaahin ka bixiya shaqada madarasada ardayda dhigato iyo waxyaabaha madarasada lagu barto madarasatulqamar alasaasiyati walcidaadiya yaa la reemaarna waliba waa dugsi hoose iyo dugsi dhexya ka koobanta madarasadaas taas e mayba dhikadaase arday laba boqol iyo walla jar ayaa dhikadaasa maasha allah ilaahi subxaana wa tacaalaana ka mahadsan haddii walbarashadeena laha ka bilaabo fasal koowaad ilaa fasal toddobaad iyo shaqeeyahay dugsi dhahya hadda hal fasal maarna waliba bilaawni dugsi hoosena waaba liito fasal dhisayin ardaydaasna maybadhana maarna waliba arday eed injeel walbarashadiyo iyo maarna waliba juhdigiyo biyayaan haddii aad aragdag ciidanka farxaas waay madrasada marka maybalka baraday diin iyo maadiba si muqararka maarna waliba xarakatu shabaal mujaahidiin hadijidi yaa maarna waliba madrasadaas laka barada aan hadan gacanta kahay maktaba tarbiya wa tacliim mayba kamid ah marka maarna waliba si tawxiidka kamid ah fiqiga kamid ah siirada kamid ah axaadiista kamid ah culumka kamid ah juqraafiga yaa kamid ah maarna waliba tafsiirka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dardar xoogan ku wada waxbarashada diini iyo maadi si jiilka soo koraya mustaqbalka ay u noqdaan kuwo dhinac weliba ka dhisan maadaama ay yihiin mustaqbalka ifaya ee dalkan u soo kacayo insha allah mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii wilaayadaha galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya marwaan moxamed ayaa inoo hayaa warbixin arrimahaasi ku aadan maya maya maya maya maya maya maya maraa laysiray aan toobada dhinac ka maray allaheeya alla magacee muslima alxamdulila birga haddaana ku dhiman oo ilaahay isoo hanuuniyey alxamdulila eebaama cabdi abuukar cali abuukar kaari waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasi oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taabkan ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee loo yaqaano macawisleyda ee ku sugan duleedka magaalada ceeldheer waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga hadlay halka uu ka raacay murtadiinta muddadii uu ka tirsanaa iyo sidoo kale dagaaladii uu ka qayb galay magaceygu waa cabdi abuukar cali oo ku magac dheer abuukar kaari waxaana ka mid ahay macawisleyda deegaanka waniinle ka soo shaqaysay muddo adiga ilaa toddoba bilood inaan wilaayada islaamiga la dirirno aan ugu biirnay ay nuguna tashkiilseen waxay noo sheegeen inay waxyaroo afartan xaba ay yihiin hub saa'idan aysan haysano hal qoray iyo hal qasnado ku xiran ay haystaanay noo sheegeen balayar haddaan la jirnay waa dareenna wixii ma hayaal haddaan aragna waa fahnay in dadkaanu dad xaq ku taagan ay yihiin walaayada islaamiga meeshaan wax yaalaaba aysan jirno qof israftaha oo aysan jirin laba dagaalaan galay hal wuxuu ahay deegaanka uniinle oo walaayada islaamigu soo weerartuu ahay waa nala bejiyey haddaan macawisley iyo ciidanaa joogiyey waa nala bejiyey banaankaa nala saaray waa kusoo noqonay waa nala bejiyey mar labaadaan kusoo noqonay waa nala bejiyey markaas deegaanka waxaa maamushay walaayada islaamiga ku hirtay banaanka cadaa nagula dhigaanka markaas markaasaanbaa ka faniinaba dagaal kalena waxaan ku galnay waneelle hortiisa adiga waa uun anugu aanala raaco wiil hadda anugu ninka la dhihi jira haddaan wax kalama laakiinse wiilan ka saayana waa nagala reebtay iyo qorigiisa marka labadaas dagaal baan jooga anugu
sidoo kale taa'ibkan ayaa ka hadlay sababaha ku kallifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sidoo kale ka hadlay sidoo loogu soo dhoweeyey degmada galcad oo lagu soo bandhigay haddaanu ciidanna ku maya gaala garabka ka istaagsanna kuma yaro waa aragtaa waa kuwa ilaa lasii raaci waay masaajid caliguduud baadhaasiyo cadal afka loo saaro markee waxa raaciyo haayo ninka la dhihi jira inay alle xaggii ay ka socdaan ninka la dhihi jira ay xaq yihiin taasaaba kuu catee oo ninka aqlilahu uu dareemaya marka midda aan ku kala cadaysaa waxaa waaye in walaayada islaamiga ay xaq ku taagan tahay oo ilaahay garab istaagsan yahay aan dareemaya waxaan joogaa degmada galcad aada iyo aad si farxad leh si weynaa liisoo dhoweeye oo qiiro leh si sharaf laha naloo soo dhoweeye wax walbaa naloo sameeyey martiqaad weynaa naloo sameeyey marka waa kaas haddana degmada galcadaan joogaa toobada waa naloo qabtay ugu dambeyntii cabdi abuukar ayaa fariin baaqah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee uga soo tegay sufuufta cadowga allaaha isagoon uga baaqay inay ka toobad keenaan gaalnimada ay ku jiraan inta dhimanna waxaan leehay qof wax ka hadlay ninkiiba tooba keeno inuu tooba keeno alla xaggii uu tooba keeno rabo oo ciidanka muslimiinta inuu isu dhiiba rabo qof wax ka hadlay heesaahu ma jirto warkaan anigaan waramayo beriga inay ugu waano qaataan ninka la dhihi jira warkii aan sheegaahu waa maqlaayeenoo dhiga male ninka la dhihi jira inay ugu waano qaataan maxaas wax yaalaahu ma jiraan minaa tagta in ninka la dhihi jira meydkaagii laga kudo amba adoo dhaawac lagaa kudaa mahaastaal wax yaal dadkaasu dad wax isku falaayo maaha marka meeshaas waxaa ku cad inaan caqli isku falayn xaqa soo raac maha ridadaasna ha laga leeha dadkaas gaalada la saaxiiba ha laga leexdaan leeh askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaya saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka taa'ibiinta isaga soo baxaya cadowga allaaha waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu